gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne ee hirshabeelle cabdicasiis axmed sheekh jaaburi ayaa raadiyo beerula u sheegay in meel wanaagsan uu marayo tartanka loogu magacdaray korneyl faarax gubadley ee ka socda garoonka la qaniyo islamarkaana kooxaha qaar ay ka hareen tartanka dhammaan halkan waxaan ka salaamaa idaacadda beerlula anuu uga mahadcelinayo barnaamijka ay mar walba u taagan tahay inay dadka u gudbiso waxyaabaha fiican iyadoo waxau hayn idaacad aada u fiican ah tartanku wuxuu noo mari hayaa meel fiican oo u dhow wareegiisii labaad inuu gabagabo ku dhow yahay tartanka waxaan haddou alla diidin aan ugu talagalnay inaan dhalinyarada aan ku baraarujino samaanta ayagoon rabno inay isku bartaan afarta xaafadood ee magaalada beledweyne iyadoo ay kusoo badatay magaalada muqaadaraadka annagoo uga duulayno in muqaadaraadkaas aan dhalinyarada uga madadaalino insha allahu tacaala tartamo fiican oo kan ka fiican na waa soo wadnaa ay dhalinyaradu ay isku dhexgeli doonto isku bara doonto tartankuna hadda wuxuu noo mari hayaa meeshii ugu fiicneed oo
gudoomiye waxaad sheegtay inuu heer gabagabaa marayo wejigii labaad ee tartankan kooxaha qaarkoodna ay tartanka ka hareen haddii aad nooga waranto kooxaha ka haray tartankan iyo kuwa soo gudbay
hadda waxaa hartay tartanka labaiyo toban kooxooda hadda dheeshay lix waa hartay lixna waa soo baxday lixda soo baxday lixda hartay waxaa ka mid a s y l buulada xidigaha waxaa kaloo haray al ahli waxaa kaloo haray holac midnimo intaasaa ka hartay tartanka waxaana soo baxay waa beri gaana gaadiidka iftin al ahli iyo waxauhay holac intaasaa soo baxday si qurux badanayna usoo baxeen niman naadiyaasha harena naadiyaal aada u fiican ay ahaayeen ciyaartooy aada u fiican oon ugu talagalnay inaan degmada beledweyne ay noo matalaan dhalinyarada u dheeshay hirshabeelle statetka u dheeshana inay noo matalaan aan rabno ah ku jiro dhalinyarada hartay oo naadiyaasha haray kuwa soo baxayna dad badan aan ka helnay annagoo awalba tartankan u qabanay inaan ku xasuusanno marxuumkaas geeriyooday allah u naxariiste corneyl faarax gubadley annagoo u talagalnay inaan ku xasuusanno dadkii sumcadda ku lahay gobolka isigoona annagoona ula jeedin wax siyaasada oon ugu talagalnay inaan dad badan oo gobolka hiiraan sumcad ku lahay aan ku maamuusi doona tartamo badan oo hadda noo diwaan gashan nasiib waxaa u yeeshay ninkan inaan tartankii koobaad aan ugu qabanno magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan weli kama dhicin in nin marxuun ah oo gobolka ku dhintay munaasabad sidaan u weyn ah oo lix iyo toban kooxood oo afarta xaafadood ka socdo loogu qabto insha allahu tan waa bilaaw waa xowhay isheeg tartamo badan waa noo soo socdaan dhalinyaraduna aaday waxay ugu baahan yihiin waxqabad annagana waxaa naga go-an inaan u qabanno wax allaalo waxay garaankeenna ah insha allahu hadduu ilaahay idmo cabdicasiis sheekh axmed jaabure ayaa tilmaamay in tartanka uu kaalin weyn ka qaadanaya isdhexgalka bulshada wax weyn uu ka qaadanayaa sababtoo ah dhalinyaradii afarta xaafadood ay kala degan yihiin waxay ku kala mashquulsan yihin nin walba badanihiisa ku mashquulsan yahay walax isku keeno oo isfahansiiyo ay muddo adiga garoonka markay ugu yaraato laba saacadood ay joogaan labadaas saacadood waa isku baranaan waxay ka madadaalanaan dadkii midkii muqaadaraadka isticmaali lahaa muqaadaraadka uu ka joogsan kii fadhi ku dirir ka hadli lahaay oo qabiil ka hadli lahaay wuxuu ku mashquula kubaddii inuu fiirsado kii dheelayna kubaddiiu ku mashquula meeshaas wax ka imaanayso isfahan iyo wanaag aada u weyn oo dhallinyarada ay isku dhexgelayaan annagoo marka taas uga guula maanta aan ka faa'iidaysanayo fursadda ay siisay radio berlula waxaan rabaa inaan dhallinyarada kaleeto sportiska taqaano oo waaweyn inay nagu caawiyaan wax allaala wixii karaamkooda ah annagoo albaabadeena oo u furan yihiin cidan duulaan ku nahay ma lahan waxaan rabnaa inaan ayaga talooyin ka qaadano insha allahu tacaala hadda ka horna hore waa ugu sheegay maray waraysi idaacadda iga qaadaysay annagaana u yeeri doono intaysan ayagu noo yeerin ka hor annagaa u yeeri doono hadduu ilaa yidhaahdo annagoo uga faa'iidaysanayno walaxa badan gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada beledweyne ee hirshabeelle cabdicasiis axmed sheekh ayaa raadiyo beerlo u sheegay inay dhowaan qaban doonaan tababar kor loogu qaadayo xirfadda macalimiinta garsoorka iyo maamulada kooxaha gobolka hiiraan haddeertaane barnaamij uu waxau ahayn aan ka codsanay xiriirka kubadda cagta hirshabeelle oo ahay in simin tababarayaalna loo sameeyo ay noo gudbiyaan in xiriirka kubadda cagta soomaaliya codsigaas qeybo ka mida waan helnay insha allahu tacaala sida ugu dhaqsiyaha badan aan rabnaa inaana sameyno tababaro oo macalimiin iyo garsoorayaal iyo guddi hadduu ilaah yihahdo isbuucan gudihiisa insha allahu tacaala inaan magacyadii iyo aan gudbinana laka rabaa ayadoo taas ay tahay gobolka hiiraan oo dhan degmooyinkiisa khaasatan aniga degmada beledweyn oon mas-uulka ka ahay waxaan ugu talagalay inaan wax allaalo wax karaamkayga ah ama awoodeyda ah oo daacadnimo iyo walaalnimo iyo ku jirto aan ugu qabto ayagana waxaan ka codso lahay dhalinyarada degan afarta xaafadood ee beledweyne inay ila shaqeeyaan inay isoo garab istaagaan hadduu alle kudi meeshaan xumaanta aan aan ka buubuuni lahayn aan samaanta usoo wada jeesano sportiskuna ay cid uu duulaan ku yahay mala siyaasad kale ma lahan qabiil kale kale ma lahan waa uun isdhexgal iyo dhalinyaradu inay isbarato sababto haddaad iskuwa ajnabi ah oo wadamadan hadda hore u maray nin latin america ka dheelo waxa ka dheelo xoogaa yurub nin yurub ka dheelana latin america ka dheelaa marka taasna waxa keentay waa sportiska sportiska annaga waxaan rabnaa inaan asiga ku abtirsan hadduu ilaa yidhaahdo dhalinyaradana dhammaan aan isku soo wada jiidno